kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada garowe waxaana uu ku saabsan yahay doorashada degmooyinka harsan ee toddobaadka soo socda ka dhacayo qeybo ka mid ah deegaanada puntland waxaa barnaamijka marti igu ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka puntland ee beek islamarkaana ah sihayaha guddoomiyaha guddigaas axmed maxamuud cumar sidoo kale cusmaan gamuure guddoomiyaha xisbiga runcad oo ka mid ah xisbiyada tartamaya iyo faysal axmed warsame oo ka mid ah bulshada rayidka islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda puntland iyo soomaaliya ugu horeyn haddaan ku hormaro guddoomiye suurtagal ma tahay in la helo doorasho cadaalad ku dhacda maalmahan waxaan u madlannahay doorashadii saddexda degmo ee dhammaystirka ahaa goliyaashii deegaanka ee puntland hore looga soo qabtay waxayna ku astaysan tahay maalinka saddex iyo labaatanka doorashadu inay noo dhacdo si guudna waxaanu sameynay diyaargarow fiican dhinac walba maanta ugu dambeysay waxaanu hadda tababarkii usoo furnay oo daafur usamayna doorashada tababarkiina usoo furnay shaqaalihii ka shaqeyn lahaa saddexdaa degmo guud ahaanna ololihii axsaabta siyaasadda oo muddo soo socday baan rabnaa inuu isagana insha allah maalmahan fooda nagu soo haya labada maalmood soo socda uu soo xidhmo marka guud ahaan meelaha ay ka dhacayso doorashada iyo guud ahaan maxaan ku idhahdaa shaqaalihii iyo diyaargarowga oo dhan waan dhamaystirnay waxaan rajaynaynaa in doorashadu ay sida loogu talagalay u dhacdo noqotona doorasho daahfuran oo korjoogtadii iyo cid walba oo qayb ka noqon lahayd ay qayb ka tahay axsaabta muraaqibiintii u joogay guud ahaan marka waxaan filaynaa insha allah doorasho daahfuran oo maaragtay xor ah oo xalaala inoo dhacdo saddexda degmo oo nadiifa dadku ay doortaan dadkii maaragtay maamuli lahaa ee goliyaashooda deegaanka ay la xisaabtami lahaayeen ilahay idankiisa
haddaan usoo laabto cusmaan gamuure xisbiyada qaabkay u diyaargarowdeen inkastoo maalmihii ugu dambeeyey aada wadeen isu soo baxyo aada dadka kaga dalbanaysaan in codka idin siiyaan
bismillahi raxmaan raxiim weriye iyo labada odayba waxaan ku salaanaysaa runtii iyo ummadda soomaalida la dhegeysanaysa waxaan ku salaanaysaa runta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaamkadib runtii arrimahan doorashada bilowbaynu ahayn nusbaantooda iyo haracsaantoodana waa leeyihiin mar kastaba mar haddaan xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan iyo shacab ahaanba aynaanu isla waxna ku cusbay tahay way leedahay laakiin runtii aada baanu isaga xil saarnay xisbiyadu in ay arrintaasi qabsoonto si dhammaystir puntland ay u hesho dhammaystir in golihii deegaanka la dhammaystiro waxaana rajaynaynaa ama xisbiyada ha ahaadeen ama dee dhinacan kaleba ha ahaade dhinacyada kale ha ahaadeen nusqaan waa iska imanaysaa laakiin waxaan rajaynaynaa dadaal badan baa nagu jiro aanu isleenahay si magaca puntland kor loogu qaado inay arrintaasi qabsoonto waxaana rajaynaynaa si wanaagsan in loo qabsoonto xisbiyaduna dhammaantood way dadaalayaan waxyaaba saka khaldan waa iska jiraan umada hadna nusqaan iska iman karta way jiraan xagga kambeynka xagga madxiisiya laakiin runtii waxaan leeyahay waxaa lagu himeysanyahay arrintaa in la qabto oo naga go-an shacab ahaan iyo xisbi ahaan naga go-an baa jirto arrintaa inaynu dhammaystirno si aynu marxaladda labaad aynu ugu gudubno deegaankeenuna uu weji cusub u yeesho international communitiga iyo soomaalida
faysal axmed warsame waxaan jeclaan lahaa inaan bulshada rayidka kaalinta arrintaani ku lahaayeen iyo sidaydin kula muuqato iminka sida ay wax u socdaan aad baa umasantaa noox iyo akhyaarta guddoomiyaha iyo labada guddoomiyaba runtii xilli fiican kusoo aaday waraysigan oo runta u muuqanaya wacyigelin iyo inuu ka qayb qaadanayo broseska doorashada laftiisa anu waxaan dhihi lahaa horta dee dadka civil society ama bulshada reedka kaalinta ugu weyna leeyihin waa korjoogteynta ayagoo qayb ka soo ahaa wacyigelintii maaragtay markii diiwaangelintu dhacaysa ha noqoto ama ka hor iyo doorashooyinkii soo dhacayay laftoodii oo oo labadii doorasho saddex degmo u horeysay iyo qaybta dambe oo afartameedii degmo qaybta labaadoo dhacay dhammaan waxay ka ahaayeen wacyigelintii korjoogtayntii baristii dadka la barayay qaabka loo codaynayo waxaasoo dhan waxay ka ahaayeen qayb weyn uqareemidda haweenka oo runtii aslaga kaalin weyn bay ka lahaayeen ilaalinta iyo qayb qaadashada shuruucda iyo nidaamka doorashada ee guddiga wada shaqeyn lahaayeen oo qaabka loo diyaarinayay isla markii oo la tashiyo badan ay ka lahaayeen iyo lafteeda dadka maaragtay aan isleeyahay minority-ga ama dadka xoogaha laga tiri badan yahay laftooda si u heleen kuraastooda oo qayb uga qaadan lahayn inay u qareemaan hadda arinta muhiimsan waxaa weeyaan kalsoonida doorashada waan isleeyahay mawduuca waxa ugu muhiimsan ay tahay waxaa ugu muhiimsan marka koowaad aaminaadda hay-adaha doorashada maamulay oo tibic tibic waa la aaminay labada qeyba soo maamushay dee resultigeediina waa shaqeeyo wuu socday haddana waxaa dhammaan saddexa degmo kalsoonida qalabka la isticmaalayo oo biometriga iyo processka qalabka la isticmaalayo isagan laftiisa waa la isticmaalo waa fiican yahay oo hadda wax dhiba kama iman oo dadka xataa duplicateka waa la qabanaya waa isaga lasoo dejinayay kalsooni madax bannaanida doorashada guddiga inuu madax bannaan yahay oo bilow ilaa dhammaad ay madax bannaan tahay arrinta kale ugu muhiimsan waa amniga doorashada oo arrinta ugu muhiimsan maalinta doorashada dhacayso in amniga la sugo oo aysan dhicin wax booba ama khalada ama cabasha ama dad iskhilaafa doorashada iska dhib badan tahay waxaa ku tartamayaan waa xisbiyo iyo arrinta ugu weyn oo ah qaybgalka bulshada inuu bulshada qaybgalkooda uu yahay mid dee micnaha fiican oo aysan dadku aysan aqbalaan wixii oo sidii hore saddexdan degmo ay ku baaqdeen in khilaaf iyo siyaasad iyo problem aysan keenin oo dadku hadda wuu rabaa marka anu waxaan qabaa un keliya arrinta ugu miisan maanta waxay haysataa tibek oo ah arrinta weyn oo ah inay ilaaliyaan maaragtay baarta egitiska guddiyada laftooda nimankan maarata xisbiyadu waxay leeyihin dad muraaqibiin oo u ilaalin doono laakiin guddiga shaqaalihiisa shaqaday hayaan oo ah shaqada ugu muhiimsan oo ah inay guddiga dadkay dirayaan dad quality leh oo ilaaliya maaragtay ammaanada oo tartanka xisbiyaduna uu dhib badan yahay mar walba eeddu ma dhammaanayso iyo korjoogtaynta bulshada rayidka ah si intaasoo isla socota ilahi inta waxaan rabaa inay guud ku dhammaato saddexdaan hadda waxay la mid yihiin kuwii hore inay dhammaadaan ana muhiima dad badanoo aduu wax shii sheegaya ama wax uun iska cabasho bani aadamku ma dhammaanayso laakiin anu waxaan qabaa in lowada guntooda in la wada dhammeeyo si loo gudbo waxaa loo gudbayaa steb gola deegaan gola deegaanka halkaas inuu ku xirmo jabtarkiisu marka aad umahadsanta gudoomiye arrinta uu faysal ka hadlay qaabkay ugu diyaargarowdeen inkastoo muddo aada ku howlaneedeen si doorashadaani ay u noqoto mid cadaalad ku dhacda
weli aad baad umahadsan tahay si guud doorashada diyaargarowgeedu mudduu soo socday doorashadan annaga waxaan u bixinay haddaan nahay hay-adda doorashooyinka ebeek inay tahay doorasho dhamaystir ah ama guud ahaan badii ay tahay waxaa lagu shaqaynayaa na waa wixii loo diyaariyey marka horeba may in doorashada ku qabsanto aga ugu diyaarsanaa sidii luu diyaarsan yahay sidii degmooyinka iyo goobaha sirjooyinka kulli loo xiray ayaa lagu shaqaynaya waxaa la isla qaatay doorashadaas inay axsaabta iyo hay-adda iyo kulli dowladda isla qaateen doorashadaas maxaan ku idhahdaa dhammaystiruna tahay aynu ku hawlgalno agabka loo diyaariyey si guudna shaqaale weynihii ka shaqaynayey oo doorashada saddex soddonkii degmo soo qabtay ee xirfadda lahaa ayaa jooga oo ka shaqaynaya dhalinyarta shaqaynaysa ee goobaha doorashada tegaysa ee seejooyinka ka shaqaynaysana waa dhalinyartii la tababaray ee saddex degmo loo tababaray marka hore qabtaan iyagii baan dib u qaadanay wixii ka dhindhinaa baan buuxinay tababar horay qabeen juhdi badan baa lasoo geliyey dadaal haddana sidii baan dadaal u gelinaa saddex cishoo tababaraanu qabanayna waxaasn waxaan iska ilaalinayna in doorashada golgololooyin ku yimaadaan waxaa lala dhaarinayaa dhalinyarta markay tababarka dhammaystaan waxaa lagu samayn doonaa kormeer joogto ah waxaa joogta warbaahintii oo leef u teginaysa sida faysal walaal faysal sheegay bulshada rayidka ah oo korjoogtadii leh beeshii caalamka oo e c r ki baa furan oo la socodkii doorashada bit by bit meel kasta wax ka dhaca toos loosoo teginayo dhulku dhul jugraafikal ballaaran oo kala fog oo maaha saddexda degmo ay kooban yihiin marka loo fiiriyo puntland deegaanadeedu intay leegyihiin waxaan is leeyahay si walba oo loo taxadari karo oo maaragtay diyaargarow fiican loogu samayn karo waa u samaynay mana rajaynayno wax dhaliila dhanka fulinta inay ka iman doonto ilahay idinkiis sidaa faysal sheegay dhaliiluhu dhaliila-aan ma jiro somarna laakiin waxaanu ku talagalnay in waxa uu yahay noqoto maadaama khibrad la leeyahay maadaama diyaargarowga dhinac walba uu fiican yahay oo jiro wax hadda caqabada oo hortaagan aan noo muuqata dhinac kasta ayna jirin marka waxaan is leeyahay diyaargarowga iyagu boqol kiiba boqol weeye ilaahay idinkii waan ku kalsoonaa
gudoomiye intaada ka bixin maadaama aada soo saarteen qoraalkii ugu dambeeyo aada kaga digaysaan in gaadiidka dowladda oo kale la isticmaalo waxaa muuqanaysaa in arrimahaasi in badan guddigoo kale uu ka hadlay xisbiyadoo kale ay ka hadleen isan la dhaqangelin sidoo kale waxaa jirta shaqaalaha hay-adaha dowladdoo kale in ayagana ay doorashadii ka qayb qaadanayaan iyagoo xisbiga dowladda ay gacanta ku haya talada la shaqeynayo hooshaasid kelinayo qaabkay arrimahaasoo kale uga hortegi kartaan iyadoo weliba waqti yar hadda ay ka harsantaha ololihina u socda
horta degmiin aanu soo saarnay aan dhaqan gelin ama aan maaragtay laleeyahay lagama raja qabaan dhaqan gasho ma jirto xalay baa degmiinta ugu horeysa aan soo saarnay arrintaas inaan arrintaas lagu dhaqaaqin wixii ka dambeeyana xisbiyadu way ogyihiin habraayaa la maraa habraac la saxiixay baa jiro cid walba ay ku khasban tahay ganaaxya la soo saara horena loo soo saaray mar walba waxaanu ilaalinaa in xadgudub uu ku yimaado broseska iyo nidaamka lagu heshiiyey hay-adda u xilsaaran isticmaalka gaadiidka dawladda iyo shaqaalaha dawladdu labaduba waa ka mamnuucsan warqada ku qornay waxayna iman doontaa xisaabta waa la maaragta waa la shaqeynaa fadhiyaanu yeelanaa caawa aanu ballansannahay waxaanu ka wada hadlaynaa mar walba waa anshaxa in la ilaaliyo inta ollahu ka dhiman ay socdo iyo anshaxa doorashadaba ciddii xadgudub ku samaysaa oo aan evidence cad u helno waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciya marka hore xisbiga ama cidda maaragtay xadgudubka samaysa shakhsiyaadka murashaxiinta madada asxaab ka socdaan xisbiga loo gudbiyaa maaragtay digniinta ah arrintaas si qoraal rasmi ah kabacdina waxaa xisbiga hadduu ka joogsan waayo arrintaas uu kusii socdo tallaabo cada laga qaadaa marka arrinta isticmaalka gaadiidka dowladda waa sidaan uga dignay waxaana ku dhaqi doonaa nidaamka inoo dhexeeyo o ilaalinayo habraaca oo ay xisbiyadu wada saxiixeen kaasna cidna maaragtay inaan loogama aabiyeelayo haddii ay jiraan shaqaale eedu way jirtaa oo ah in shaqaale ka qayb qaatay ay jiraan meelaha xisbiyada ay ololahoodu ka dhacayaan ee degmooyinka waxaan u dirnaa cid annaga naga tirsan oo hay-adda ka tirsan xaqiiqaday soo raadiyeen ee waxaa jira weli cabasho rasmi ah ama anagu cidaan toos u aragno arrintaas qeybka ah meelaha ololuhu ka dhacayo oo maaragtay shaqaalaha dawladda ah maana arag haddii ay jiraan mar walba waxaanu xiriir leenahay axsaabtaana cid dacwo soo gudbiso rasmiga jirto markaasaan tallaabo ka qaadnaa marka arrintaa dadaalkeeda mar walba waa foojiganahay waana ku dadaalna arrintaas inaan inta ugu badan aan yarayn karno ayna noqon wax xadguduba oo doorashada qabsani socodkeeda iyo nidaamkeeda iyo saxaanshaheeda waxna ka yeela gudoomiye cusmaan maadaama dad ololihii ku jirtaan ma jiraan wax caqabado ah oo idin muuqdo oo oo gelin karo xisbigiina ahaan kalsooni daro
bismi illahi raxmaan raxiim kolley bini aadamku marka waxay qabanayaanin qofba garashadiisu waxaa u qabanayaa waana bini aadam baynu nahay oo boqolkiiba boqol wax barfactiah ama saxah ma jiraan wax allaaliya wixii annagu aanu dareenno oo aanu isleenahay caqabad bay ku yihiin doorashada guddiga doorashada u gudbinaa nadaana xisbigaas iyo hay-adda iyo dadkaas iyo hawshaasaa ka socota hawshaas guddiguna dee wax weeye wuxuu rabaa inuu markhaati buuxa helo dadkeennana ninka musuqmaasuqa samaynaya ama meel kastaba dadkuma joogaanoo mataqaanaa waa lagu soo sheegaya maanta u dambaysa waxa la ilahaa war gaadiidkii dawladda iyobaa dangoreya lagala soalay mas-uuliinta noo jooga waxay lahayeen war meelaha iyo shaqaalihii dawladda baa meel kastaba marayo kambeenkii ku jira caawan rabnay markaa inaanu yani wixii macluumaad ahoo a jiro oo hadba dhawaaq noo soo yeera annaguna sidaasoo kale guddigu ayna yihahdaan ba waxaan rabaa wixii macluumaadka keena marka macluumaadka keena guddigii baan la wadaagaynaa markaana tallaabaa laga qaadaya marka haddee uun caqabad waa iska jirayaan laakiin mar kastaba in la yareeyo baa loo baahan yaho wixii lalaqi kala loqo sababtoo waxa caamka ah baa aada iyo aad yani qofkii maanta marxaladda waddanku maraya uu garanayo buu tixgelinayaa mar kastana waa ka hadallaa dacwooyin badan iyo waxyaaba badan aan soo gudbinay tahdiid dadkiio been loo sheegayo barakayaashiio loo tegayo wax badan baan usoo gudbinaa hawshaa xisbigaas iyo shakhsiyaadkaa waa inaad mataqaanaa ogaataan marka way jiraan laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa arrimahaynaas inay dhammaadaan sida ugu hufan u dhammaadaan
cismaan gamur idinka xitaa xisbi ahaan xisbiyadiina qaarka ololaha u wadaan dadweynaha waxay dhaliilayaan sida ay u socdaan dadweynuhu kale kama sida xisbiyada lagu yaqaanay kama codsanaysaan codadka inaad ka heshaan inta badanna xisbiyada ololihii maalmihii ugu dambeeyey samaynayay ama inay xukuumadda cambaareeyaan ama in maaragtay goobahaasi ay hayse ka daaraan ay xoogga saarayeen marka ma la odhan karaa iyada laftirkeeda waa dhaliil dhanka xisbiyada oo ama qaybtoodba uma maaragtay uma tababarna qaabkii ay dadka dadweynaha ay codka u weydiisan lahaayeen ama maaragtay uga codsan lahaayeen arrimahaas waa dhici kadhaa inay jiraan laakiin anigu xisbi ahaan xisbiga runtii cadaaladaan ka hadli karnaa dhowr goobo badan baan ka hadalay goobaha dadka saddexda degmana waa codsanaynay inay xusba siiyaan oo mataqaanaa barnaamijkiina waa u sharaxaynay shakhsiyaadka musharaxiinta noocaana waa u sharaxaynay oo mataqaanaa intaasoo dhan markaa codsigii adugu waa marinayna annagu waase dhici karaysaa inayn xisbiyadu isku faham ahayn ama arrintan doorashooyinka iyo waxeeda ayaan mataqaanaa xoogaa u ahaynoo ama ayba jiidataba markaa heesahaas iyo durbaankaa la garaacayo iyo waxaa dadkaasuba ay ku mashquulsan kala ilaawan waa dhici karaysaa laakiin annagu si buuxda baan dadweynaha uga codsanaynay barnaamijkayaga iyo iyo shakhsiyaadka meel kasta nooga sharaxan aan ugu sharxayno dadka wanaagsan baan usuna codkana siiya aanu ka codsanayno faysal axmed xuseen qaabka xisbiyada ay hadda u wadaan ololaha oo dadka ay ku kasbanayaan codadkooda maxaa idin kaga muuqda runtii horta way daahday oo kambeynka wuuba daahayba oo axsleeya aad buu isbuucan iyo isbuuc ka horreeya unbuu ahaa kambeyn ma jirin oo wax taas lafteedu waxawaa daahidaasu dhib badan bay keentay marka runtii taas waa isleeya daahiddaas way jirtay arrinta kaletana xisbiyadu hadda waa xisbiya daalay oo dhiig baxay oo dhaqdhaqaala la-aan iyo duruufo badan baa kusoo dhacay marka runtii an waxaan isleeyahay ma xuma hadda maalmahan socodkooda iyo orodkooda waa fiican yahay laakiin runtii waa arrinta hadda ka hadasho ah marka xayawaanka u dhaliil waxaa ka mid a marka ururada la ahaa iyo marka xisbiya la noqdayba xisbiyada waxaa laga rabaa iyaga ah codka mucaaradka mucaaradka runta ah oo sharciga sharciyadda haysta ayaga ah sidaa daraaddeed ama ha noqoto adeeg waxbarasho adeeg caafimaad adeeg biyo ha noqoto canshuuraha ha noqoto daahfurnaanta dowladda iyo isla xisaabtanka ha noqoto maaragtay musuq maasuq wixii oo dhaca dadka ka hadla lehaa waa iyaga weli ma arag xisbi ka hadlaya wax noocaasa xisbiyadan waxay u jiraan adduunka waa dadkay matalaan waa codka dadka wixii khaldama inay saxaan taas waa lagu dhaliilayaa oo runtii xisbiyadu hadda intay jireen oo muddada hadda hawshaa socotay isle waa saddex sano ay awoodda lahaayeen runtii ama afar sanoba ma muuqato xisbiyadu inay xataa waraaqo soo saaran oo ay dhahaan waxaa khaldan waxaas waxaa khaldan waxaas waa inay toos ku shidaan waxyaabaha khaldaadka maaragtay dowladda dowladduna ma aha malaa'igoo dee boqol kiiba boqol waxoodu sax ma aha laakiin waxaa waxaa wax saxaya waa dhaliisha bini aadamka o dhan baana dhaliisha u baahan xisbiyadu waxay u jiraan adduunka dhanna waa dhaliil taa ma muuqato oo runtii taas waan arkaa xisbiyadeennana xisbiye u nidaamsan oo de ma adka waa xisbiye bilow lafteedu annagu lafteedna inaan xisbiyada ka rabno inay noqdaan xisbiyada adduunka ama xisbiye maanta kaamil ah inaan okyaalahaas xiranna lafteedna waa khalad oo waa xisbiye dhismaya marka waxaan si leeyahay wax walba ha dhacdo marxadda in laga gudbo dadkuna wax ku bartaan wixii hor horan looga socdo
gudoomiye waxaa muuqato inaad ka waraysaan in kale ma garanayo in xisbiyada ay xoogga saarayeen dhanka barakacyaasha oo weliba ay ku cadaadinayeen gaar ahaan xisbiga talada haya ka in ay codka siiyaan sidoo kaleetana ama ay noqoto dhaqaalo ku bedelasho amaba in maaragtay qaybtood barakacyaasha loogu hanjabayay in kaararka iyo deegaanadii la dejiyey laga saari doono haddii aysan dhanka ka aysan u wac marka arrimahaasoo kale qaabkay u monitorgaraysaan ama aada ula socotaan si looga hortago arrimaha walaaca keeni karaya
nuuxu waa loo maadsan tahay barakacyaasha waxay ka mid yihiin muwaadiniinta puntland ee xaq leh ee cod kale sida dastuurku qabana qofna maaragtay xaqiisa cid kale uguma hanjabi karto uguma calijuulayn karto dadka muwaadiniinta halkaa degeen waa laga yaabaa in la yidhahdo de waa u nugul yihiin oo maaragtay cid walba oo inay isku daydo xisbiga kaah baa soo hadal qaaday annaga xisaabta waa noo siman yihiin cid walba khalad samaysaa waa waa waxaan u aqoonsanahay inay khalad samaysay dadka barakacyaasha kawanka ay degan yihiin hay-ad ahaan waa tagnay xaqiiqadaas warkaas kuna soo gaaray xaqiiqadaan aadinay tiraka laba jeer baan waxaan ugu dirnay hay-adda cid ka tirsan oo commissionersku sarreeyaan oo agaasimayaashu ku jiraan waxaanu xiriir la samaynay oo la fadhiisanay dadka maaragtay maamulaha kabanka iyo dadka shacabka ee caadiga ah waxay soo gudbiyeen cabashadaa wax ka mid ah dadka ay ka cabanayeen markaasna xisbi gooni a ma ahayn laakiin xisbiyo kala duwan ama dadyo kala duwan xataa axsaab ku jiran oo siyaabo kale ama dhul kaleh bay ka cabanayeen dadkii magacyadooda waan soo qornay waxaanu la wadaagnay maxaan ku idhaahdaa cidday khusaysay waxaanu dadka u sheegnay in qofku uu aqa xaqiisa isagu leeyahay meesha codaynta ama meesha uu ka codaynayo markay noqoto inuu tagana aan cid daba joogtaa jirin ilaahay mooyaane cid kale aan arkayn marka cidduu isagu u gorto codkiisa markaas inuu siinayo kaarkiisa cid kale aanu ka codayn karin marka qofka waxa banaanka loogu sheegaa way dhici karayaan walaal oo wax badan oo dhacaya baa jira oo kuwaa lamida iyo waxyaaba ka badan oo lamid ah marka waxaan isleeyahay waxa muhiimkii waxa weeye dadkana in wacyigelinta aan u badino oo maaragtay waana samaynaa oo si gooniya baan wacyigelin kaamanka ugu tagnaa haddana qorsheeda ugu jirtaa dadkii inaan maalmahan intaan doorashada la gaarin aan ku laabano monitorin saxa u dirno ciddii ay ku caddaataa ama ciddii aanu dacwada u gudbinay axsaabtooda oo laga laga dacweynaya axsaabtooda aan u gudbinay cabashahaan ugu gudbinay maxaan ku idhaahdaa degniinta aan soo dirnayna dabcan way khusaysaa ciddii marka aan ka joogsanay arrintaa kusii socota waxaan isleeyahay ay noqonaysaa in tallaabo sharciga laga qaado qofka loo hanjabayo ama maxaan ku idhahdaa loo sheegaya lacagtana wuxuu mudan yahay isaga naftiisa wacyigelintaas aanu mar walba la garab taaganahay inuu qaato oo aanu noqon qof maaragtay kaarkiisii baqdin ama cagajugleen u dhiiba weli ma hayno dadka inta loo tego qof waxyeelo lagu sameeyey oo cagajuglinta la yihahda adaan wixii aadan noo fulin waxaasaan kugu samaynay marka inaadan hawshaas way badan tahay maxaan ku idhaahdaa wax badan oo iyada keliya maaha dhinacyo badan kaaga imanaya tiro badanaa jira laakiin anagu saan sida ugu wanaagsan aan ku dhaligarana waxa weye wacyigelin ku filan dadka inaan siino dadyawga laga cabanaya ee maaragtay nambaradooda iyo telefoonadooda iyo magacyadooda soo helnana inaanu la wadaagno ilaamaha ay khusayso oo in tallaabo laga qaado ama weliba axsaabta ugu horreeyaan marka taasaasaan uga howlgalnay waxaan is leenahay way yartahay sidii maalmihii hore loo caminaya maalmahan annaga warhaynteeda way ka yartahay sidii
gudoomiye intaada ka bixin dadka isdiiwaan geliyo odaynaya waxaa ka mid ah dad ajaaniba oo gaar ahaan wadankan dariskan etoobiya ka yimid wakti yarna joogay puntland oo xisbiyadu ay xilliga diiwaangelinta ah ayay xooga saareen in dadkaasi ay tirooyinka ku buuxsadaan arrintaas marka maxaa ka warhaysaan sideese ku timi
waxaa cabashada hore ugu maqal waa i afkaaga maanta igu horeysa diiwaangelintii hadda maanaan samayn anagu wax diiwaangelina doorasho un baan qabanana dhamaystir ah haddii cabashooyinkaasu jireen dee xilligii diiwaangelintii ahayd waana arrin u noqonaysaa dee sharciyadda iyo qofka xaqale in la diiwaangeliyo dad badan oo maaragtay ama etoobiya ka yimaadeen ama meelo kale ka yimaadeen ba waddanka ku nool kolley wax common ama haban isleeyahay wax hadda dee waktigan taagan tahay oo aan isleenahay dhib bay hadda inugu haysaana ma aha haddii ay jiraan dad laga cawday ama dad la diiwaangeliyay aan eligible ku ahayn diiwaangelinta waxaan isleeyahay dee xilligii diiwaangelinta ahayd iyo wixii ka dambeeya in loo fikero arrinta diiwaangelinta haddii arrintaaso kale ay timaado wax lagu xallin lahaa cismaan damuur haddaan kusoo laabto dhankan ololaha xisbiyada ay wadaan waxaa muuqataa in xoogga aad saarteen oo keliya caasimadda ama magaalada garoowe deegaanada kale inkastoo ololaha aad ka wadaan haddana uma xoogana sida magaalada garoowe aad xoogga u saarteen marka maxaa keenaya arrintaas bismi illahi raxmaan raxiim sida walaalkay faysal sheegayba xisbiyadu muddo badan bay shaqaynayeen dhaqaale xumo way iska jirtaa oo maadaama muddo ay shaqaynayeen dadkiina contribution badan uusan bulshada aan ka qayb qaadanayn ee waxyaabo yaryaroo ama dowladdu mar tuurta xukuumaddu mar tuurta ha ahaato ama ama shakhsiyaadka waaweyn oo xisbiga waxay bixiyaan waa markaa waa wax kooban sidaa awadeed way adag tahay xisbiyada qaarkood in meel allaaliya meeshii ay rabaan ay gaaraan way ku adag tahay arrintaa markaa dhaqaale xumada waa wax xisbiyadoo dhan wada haysta arrintuna de waxay tahay maanta dhaqaalaheenu meesha uu joogo dadka ama soomaali haata ama innaga gaaraanba waa la ogyahay dadkiina ma fahamsana xisbiyadan waxay idinku leedihiin contribution ka bixiya waxaanu gaarnay inaanu nidhaano war canshuurtaba waa bixisaana idinku saddex saddex dollar iyo laba laba dollar iyo shan dollar iyo toban toban dollar bixiya markaa dadkiina ma fahamsanaayo xataa xisbigii bay u malanayeen dowladd iyo dad lacag haysto oo nin kastiba wuxuu leeyahay war maxaan kaa helaya marka dhibaatooyinka dhaqaal xumo waa iska jiraan oo curyaaminaya xisbiyadii curyaaminaya way jiraan time dheerna waa nagu qaadatay oo hadda wadda dhowr sano ay socotaa baasha oo xafiisyadii karadoodii mataqaanaa iclaankii wax kastaba waxa weeye waxa lagu leeyahy lacag fiican marka sababahaas taasaa jira midaan musqaamaha jira xisbiyada qaar ka midihii dadka barakacayaasha handadaad bay ula tegayaan waxay leeyihin codkii hana la siiyo kaararkii samafalkabaa la leeyahay kaararkaa lagu siimayo guryaa la leeyahay yani ribadadna soo gaaraya mataqaana dadkiina soo gaaraya guryihii mataqaana dadka danyartaa loo dhisaya waxaa leeyahay mataqaana lagu siimayo dhinac keliyana kama socota dhinacyo badan bay ka socotahay xataa qof rayada oo aan ama xukuumi ahaan meel kalbaa wuxuu leeyahay dhulkii leh markaasu wuxuu leeyahay cidda uu taageero yahay ama isagaa musharaxa markaa wuxuu leeyahay ilowba ilowba dhulkaana ka bixinaya haddaydan codka iigu ridin marka arrimo badanoo noocaasina waa wax jira oo socdo aan la qarin karin xukuumadda shaksiyaal ku jira oo aan anagu isleenahay oo guddiga aanu gaarsiinina way jiraan oo dadka handadaya masalan xaafadaha iyo tuulooyinka iyo dad waxaa jira degmadu ay maamusho oo odayaalka ah dadka waxaa lagu toojargareeyey haddayan annagan xilkaanu kaa qaadan qaarkood oo si baratiga weliba aanu guddiga doorashooyinka u horkeennay isma intaada ka bixin xisbiyadna qaybtood waxaa ku milan ku milantihiin dhanka xukuumadda ayaa idinku eedaya marka idinkoo ku milan oo kale guud ahaan xisbiyadan ka hadlaya sidee uga adkaan kartaan markaasoo kale xisbiga xukuumadda
waxaa dhici karaysaa bahashan siyaasadda ahi wax waliba aragay ku wanaagsan yihi laakiin maqal haddii la qaato dhibaata weeye dadkii burburan baa la samaynayaa masalan ka soo qaada haddeer xukuumad baa la dhisay xisbiga keliya aan ku jirin xisbiga runtii cadaalada weyn intii kale waxyaabaha annaga dadkii khaladka naga fahamsanaay oo kale tayadan waan ka hadli karaa mogtahe khaladka naga faham oo saxay bay ka mid tahay hal biyatooni ama xaaqi wallahi inaanan dawladda ku lahayn barnaamijka dimuquraadiyadda baanu wax kasta bardhaafsan waad ogtihiin kuwii aynu u tirinayna isbaarooyinka kuwa caynkaasa xukuumaddana weydiiya yani mataqana caynkaasa wax allaale iyo wax annagu aan runtii waxa keliya oon isku aragti ka ahayn waxa weeye arrinta dimuquraadiyadda oo beegna ay ama tiibeg ama beegna ay hogaaminaysay ururada bulshadana ay hogaaminayaan faysal qayb uu ka ahaa intaa keliya wixii kalena dee waaba loo joogaaba hadda mataqaanaa wixii ka dambeeya haddii xabadda meesha ay ka baxdo de waxay la tahay nin walba codkiisa waa caddaysanaya faysal arrimahan hadduu ka hadlaya ismaan iyo arrintan aan hadda weydiin ugu dambaysay ku milanka dhanka xukuumadda oo kale qaabkay idinku ugu muuqdaan qaabkayse bulshada rayidka oo kale arrimahaas uga hortashaa runtii horta waa- waa- horta waa- waa- waa mid dhaliishaas way jirtaa dadka wayna qabaan walaalkiisa uu sheegay marka hore dagaal baa dhacay oo dhib baa dhacay looma dhammeynoo xisbiyada qayb baa ahayd haddana laakiin hadda haddii eh, saddexda degmo ay dhacayso haddii xisbiyada aysan hadlayn haddaysan intay isu imaadaan wixii khaldana aysan si jamca u sheegayn haddaysan soo saarayn waraaqo ma aragtay war-saxaafadeedyo ay ku- ku sheegayaan wixii khalada aysan guddiga la wadaagayn oo markhaatile oo sawiro leh ee waxay u muuqanaysaa laftooda in miclacifnimo micno dhankooda ah oo micnaha dee adiga qora ha qaadan laakiin dhaliisha iyo inaad wax qaldan sheegto de waa shaqadaadi mugta shaqadaada waxaad u tartamaysa ama u jirta ama kharash u bixinaysa waa nin qaadanaya inaad ka dhacsato oo aad u dagaalanto oo codkaaga kor u bixiso waa hawl u taal xisbiyada mana muuqato hadda way hooseysaa runtii anuu weli ma arag hadda intay xisbiyadu isu yimaadeen ayagoo dhahaya ka hadlaya micnaha i d b ba waa war suuqa ah un amaba hadala ama xisbi ama qof u hadlo idaac- ma ka hadla social media laakiin sida nidaamku ahaa waxa weye intaa isu timaadaan in ay sheegaan caddaynta keenaan guddiga u tagaan een, hadlaan soo bandhigaan saasaan anuu isleeyahay marka horta taas way jirtaa oo nusqaantaas xisbiyada waa lagu dhaliilayaa Een, guddiguna guddiga laftoodana kor- inay kor joogtayaanoo de sidii u kululeed baash waagi hore loo kululeeyo oo guddiga laftoodu ay tallaaween adag qaadaan oo waxyaabaha la sheegaya soo kormeeraan runtii dadka victimka oo hadda ugu dhibka badanna waa dadkaas ay dhibida ku jiro waa la isla ogyahay cod badan baana yaala meeshaas haddii hadda ay eh, xataa hadda sida ay khaldaad dhacana waxaa laga yaabaa in amni daro keento oo arrintaas waa khatar ogaado arrintaas micnaha waa haddii codkaas ama si xun loo maamulo ama dhib ka yimaado waa waxa election violencega keeno oo dhib baa ka imanaya marka guddiga hadda intay ka hor tahay inay awood saaraan dad fiican u xil saaraan horjoogtiin fiican lagu suubiyo aada loo ilaaliyo marka runtii waxaan qabaa in la wada shaqeeyo guddiga iyo xisbiyada iyo maaragtay bulshada reerka munaaqibiintooda shaqo xoog laa taala ee runtina ismalihi hadda lafteeda shuruuc badan baa il xilligii maaragta dagaalku dhacayay la bedelay oo khalad ah khalad aad u badan dastuurkaa ka mida shuruuc kalaa ka mida wax badanoo baa baa baa u baahan sixid Een, waxaan raacinayaa hadda guddoomiyahan la fadhiya Een, inta jeeroo aanu annaga oo xukuumadda iyo kaah ka dacwoonayna aanu u keennay oo niri saasaa jidha guddoomiye markhaati runtii cadaaladda guddoomiyaha iigu filan runtii inta jeeroon ira arrintaasaa jidha arrintaa wax laga qabto Een, marka waa u qirayaa inay jirto laakiin annaga ahaan xisbi ahaan guddoonkaanu la wadaagayna weliba cidda badan oo aanu ka cabanayno lahnad qancaynkaasa kaah iyo xukuumadda yahay laakiin gudoomiye waraaq idinka soo baxay odaygaa isku raray Ma arag.
midda xisbiyada ha xisbiyada midda xisbiyada idinka xataa waraaq idinka soo baxda xisbiyada waxaa dhici karaysa waa dad kala afkaara waa dad kala ballamada sidii loo horriyo wax kala gooniya aamin wax badan baa haddaba xaggooda ka jira maadaama tartanna ka dhexeeya iyagoo dhan waxa weeye way adag tahay si la yidhaha boqol kiiba boqol arrintan siyaasadeed mowqif ayna ka wada istaagana saas u adag tahay marka taasna walaal intaasaan rabay inaan kuu sharxo guddoomiyahan gudbina guddoomiye een, arrimahan faysal uu ka hadlayay een, cusmaan gamuuraan uu tilmaamay maxaa idinkaga muuqda Een, annagu xisbiyadan si joogtaan wada shaqaynaa Ee, sidaa gudoomiye gamuura sheegay baan qirayaa daily baan report isu siinaa iyo meesha wax marayaan iyo xaaladda iyo waxay dareemaan iyo kulli Ee, waa laga yaabaa dadka qaar inay u fikiraan haddii dacwo la gudbiyo meel hiisabtigeedi ee dacwadu ama qaabka nidaamka loo gudbiya laba qaabba way noqotaa si informal oo wixii dee xaaladda ku xiran tahay levelka ay joogto haddii xaalad khatar ku ah doorashada ay tahayna in maaragtay markaba la qabto oo wax laga soo saaro oo qoraal rasmi iyo ganaax iyo kulli ay dhacaan haddii xaalad wax laga qaban karo markaas oo ay tahay weli space loo haysta in wax lagaga qabtana waxaa inta badan lagu xaliyaa si informala loo gudbiyaa si informalna lagu wada xaliyaa ayadoon mar walba aan isku dayeyno inaanaan u ordin dhanka ciqaabta iyo ganaaxa laakiin dhanka xalinta waxyaabaha khaldan waa ognahay doorasha lagu jiraa doorashadu waa xamaasad badan tahay xisbiyadu sidaa uu gudoomiyuhu qirayo een, iyaga dhexdooda tartan baa ka dhexeeya een, waana filayaa in een, yacni arrintaasi aana marna xisbiga aanu aani ka ka celinayn inuu gudbiyo waxa uu dareemayo oo ah in wax doorashada caqabad ku ah ee isagu uu ka aamuso ama bannaanka uu ka fadhiyo marka waxaan is leeyahay arrintaasi een, guud ahaan een, xisbiyadu een, saan hadda waa anagu ku wada shaqaynaa si guud waxaan arkaa inay een, si caadiya oo nadiif ay tahay dadka cabanaya oo mar walba la soo celcelinayo oo laleeyahay dad baa maaragtay een, een, dhibaato ku haya mar walba anagu guddi ahaan waxaanu u samaynaa korjoogteyn saan hadda ay sheegay labada asbuuc u dambeeyey laba jeer baanu tagnay kaanku kulli soo marnay contacti wadaan raadinay nambaro gooni ah oo qarsoon aanay maaragtay guddig leeyihiin baanu u sheegnay si ay ula soo xiriiraan informationkooda dhabaan raadinaa
Een, guddoomiye arrimaha kale een, la hadlayo waxaa ka mid a dadka baahiyaha gaarka kama muuqdaan Ee, hadday noqoto dhanka xisbiyada iyo hadday noqoto qaabkii maaragtay ee, ee, u codeen lahaayeen oo kale iyo adeegyadii iyo waxyaabihii gaarka ay u baahnaayeen marka ciladaas xaggee ka socotaa ma dhanka guddiga soo dhanka xisbiyada
Een, laba aan u kala qaadno walaal Een, marka doorashada iyo codaynta iyo xilliga codaynayaan ka hadlayso baahidooda sidee loo fuliyo waa arrin khusaysa guddiga laakiin markaan ka hadlayno in lasoo sharxo oo murashaxiinta lagu soo daro waa arrin xisbiyada la xiriirta Een, habraac gooni oo kooto oo sida dumarka oo kale u xidhin ma jiro laakiin dee xisbigay tahay isagu inuu maaragtay dadka isu ilaaliyo oo dadka aanu ka tegin Ee, markay timaado doorashada waan ka taxadarnay inta badan meelaha seejooyinka oo lagu qabanayo ee, doorashada ama codayntu ka dhacayso waxaanu ilaalinaa inay noqoto meel ku habboon qofka maaragtay baahida gaarka ah leh ama space ku filan inta badan iskuullada iyo msjadaan isticmaalna iyagoo u diyaarsan xitaa haddii uu maaragtay qofku wiiljar ku soconayo meeshii ee, maaragtay uu mari lahaa Een, dadka shaqaalaha ee maaragtay doorashada ka shaqeynaya goobta doorashada jooga ee goobta codeynta joogana maalinkaa waxaa lagu tababaraa in ay dadka baahiyaha gaarka leh iyo dadka du- maaragtay aan safka geli karayn inay si gooniya ula tacaamulaan cid gooniya loo astangareeya iyagaa gudbiya safka dhaafiya markaa qofka usaa ku codeeya si maaragtay aanay u dhicin qofka inuu safka ama maanta dhan joogo ama qoraxda ama ista- qof waayara uu yahay aan istaagi karayn ama hooyo uur leh iyo wax la midka marka arrintaa ka taxadarnay Een, maxaan ku idhaahdaa waxaan is leeyahay dhaliil badan kama jirto guddoomiye saddex iyo labaatanka doorashada waa dhacaysaa Soomaaliya Een, nuuxow saddexdaadka doorashada waa dhacaysa maanta shaqaalihii baa la tababarayaa saddex isha tababarkuu soconayaa sabtidu tababarkuu dhammaanayaa isla isniintaba wax la kala aadayaa degmooyinka iyo axadda talaadadana saasay maaragtay ilaahay idinkii doorashada saddexda waa dhacaysa insha saas, Allah.
Een, waxaa ee, gabagabadii ee, barnaamijkan soo gaarnay een, waxaan rabnaa su-aasha ugu dambeysa uun soo gabagabeynaya inay noqoto qaabkee lagu heli karaa doorasho ee ku dhacdo cadaalad isla markaasina hirgasho waxaan ku hormarayaa cusmaan gamuur بسم الله الرحمن الرحيم waxay waxaa lagu heli karaa xisbiyada xukuumadda iyo guddiga beegba inay iska xil saaraan dhinac kastaba oy ilaaliyaan ciddii doontaa wax hesho laakiin nidaamka inaynu ilaalino maadaama wixii ay bilow ahaayeenoo hadda weli bilow inoo yihiinna berritu haddaynu xumaan samaynana berritu xumaanta waa soconaysa haddaynu maanta oo bilow tahay ka hortagnana waynu ka hortegaynana markaa saddexdaa jaanib oo mid kastiba magaceenna iyo hufnaanteenna iyo garsoorkeenna ilaaliyo waan isleeyahay way ku dhacaysaa haddii qolo kastaba dhinaceeda iska xilsaadho haddii alla idmo insha allah waa intaa uu sheegay gudoomiga muure in la iska ashado dhammaan runtan mas-uuliyadda koowaad waxay saaran tahay guddiga doorashada guddiga doorashada ayagaa hawsha iskala sharciyadda ayagaa referiga ah arbitaraha seeriga hayo ayaga inay ku ilaaliyaan shuruucda iyo nidaamka iyo dadka tartamaya oo iyaga u ah garsoore arinta labaadna waxaa weeyaan korjoogtada bulshada reedka waan isleeyahay qayb weyn bay tahay guddiga caawinaysa
si guud waxaan isleeyahay doorashadu wadajirkeena macna ku samayn doontaa shacab iyo dowlad iyo hay-ad iyo maaragtay guud ahaan ciidamada amniga sidaynu u wada shaqayno oo sharciga u ilaalino oo dhammaanteen diyaar ugu nahay arrintaasi noogu dhacday bay bayna noqon doontaa hay-adahaana anagu waan diyaarinay wax kasta ay u baahnayd inay doorashadaas ku dhacdo nadiifa hufan aanay wax dhibaato ah ama carqaladana ku imaan shacabkuna waa u diyaar xisbiyada siyaasadduna iyagaa maaragtay shaqada loo qabanayaa oo dadkii aanu maaragtay mitra u ahayn ah oo dhexdhexaadka u ahayn ilaa hadda wada shaqaynteeda isaan wada shaqaynayna iyo say sharciga ugu taagan yihin inta badan way fiican tahay waxyaaba khaladaadka ayarkaa marka laga tago marka si guud waxaan isleeyahay aad iyo aad iyo aad baan ugu kalsoonahay doorashadaas in si xalaal nadiif ay noogu dhacdo wadajirkiina ana ku dhacday ilahay idankiis jabtarka golayaasha deegaankuna uu salna kusoo xirmo inagoo wadajir ana aynu ilaahay idankii waqti fiican baan haysanaaye ka wada shaqayna si dimuqraadiyaddaas iyo maaragtay doorashooyinka qof iyo codka ah aynu aynu insha allahu baarlamaanka madaxtooyda ugu soo dooran lahayn taabka xiga intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka faaqidaada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada garowe waxaan u mahad celinayaa martideeda barnaamijka gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka puntland ee pek islamarkaana ah siihayaha guddoomiyaha guddigaasi axmed maxamuud cumar sidoo kale cismaan gamuure guddoomiyaha xisbiga runcad oo ka mid ah xisbiyada tartamaya iyo faysal axmed warsame oo ka mid ah bulshada rayidka islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda puntland iyo soomaaliya waa mahadsantiin mahadsanid